wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in maamulka Abiy Axmed lagu eedeeyey in duqeymo uu u adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa qumaatiga u kaca uu ku garaacay deegaano ka tirsana gobolka Amxaarada duqeymahan ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhaceen koonfurta dalka Itoobiya iyagoona begsaday iskuulle wax ay ku bartaan da'yarta oo ku yaala koonfurta dalkaasi waxaana sida la xaqiijiyey duqeymahan ay fuliyeen diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ku dhintay hal ruux halka sidoo kalena uu burbur xoogan soo gaaray dhismayaasha iskuullada ah ay duqeymuhu beegsadeen iyadoona wararka qaarkood ay intaa ku darayaan in deegaano kale oo ka tirsan isla gobolka ah ay sidan oo kale diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ay duqeymo ugu beegsadeen dad beeraley ah waxaana la rumaysan yahay in duqayntani ay ka dhasheen khasaare kala duwan inkastoo aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqaymahan kale ee diyaaradaha etoobiya ay ka fuliyeen isla gobolka amxaarada waxaana jabhadda mucaaradka ee fano ee dagaalka kula jirta dowladda etoobiya ay dhowr jeer oo hore guule ka sheegatay dagaallo ay la gashay ciidamada dowladda etoobiya waxaana marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya dagaalada ka dhexeeya ciidamada dowladda etoobiya iyo kooxda mucaaradka ee fano iyadoona arrintan ay ku tilmaameen aqoon-yahanka iyo waxgaradka u dhuundaloola xasaradaha iyo dagaalada sokeeye ee ka holca dalka etoobiya burburka iyo kala furfurashada ay wajahayso dowladda etoobiya oo cadowtooyo soo jireen ah ay kala dhexayso dadka soomaalida